أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida itoobiya lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayada baay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qof shacab ah si bareer ah ugu dilay magaalada muqdisho xilli murtadiinta ay sii kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan dadka shacabka ah in ka badan toban ruux oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya madaxii hore ee kooxda riddada ayaa qiray in murtad garguurta iyo kooxdiisa ay ku fashilmeen duulaankii ay ku qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkani isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida itoobiya lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayada baay abuu xasan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay madaafiic ku garaaceen eelaboorka magaalada baydhabo oo xero ciidan ay ku leeyihiin askarta xabashida itoobiya madaafiicda ayaa ahaa kuwo intooda badan gudaha u galay eelaboorka islamarkaana beegsaday hadafkii laga lahaa saraakiisha mujaahidiinta ayaa inuu xaqiijiyay in madaafiicda lagu garaacay fariisinka ciidamada xabishida itoobiya ay ku leeyihiin gudaha eelaboorka islamarkaana khasaare kala duwan xabishida lagu gaarsiiyey weerarkaas inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi madaafiicda ee mujaahidiintu ay ku garaaceen eelaboorka magaalada baydhabo ku dhaawacmay shan askari oo ka tirsan ciidamada xabishida itoobiya islabaay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabishida itoobiya ee deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo weerarkan uu ahaa mid qorsheysan ayaa u dhacay sidii mujaahidiinta ay u qorsheeyeen waxaana uu geystay khasaare kala duwan oo soo gaaray xabishida itoobiya dhawaaqa rasaasta dagaalka laisku adeegsanaya waxaa laga maqleeyey deegaano ka fog deegaanka awdiinle ee weerarka uu ka dhacay inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi lagu dilay hal askari oo itoobiyaan ah halka mid kalena lagu dhaawacay islabaay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada xabishida itoobiya ee degmada diinsoor isla wilaayada baay howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada buurxakabo ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa gudaha degmadaas waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka laba kalena ay ku dhaawacmeen shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose sidoo kale mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada baraawe waxayna weeraradan ka kala dhacay shabeellada hoose iyo baay imaanayaan xilli shalay camaliyad istishaadiye ah lagu weeraray xerada murtadiinta ee roob da-ay ee duleedka magaalada muqdisho waxaana allaha fadligii camaliyadaasi ku halaagsantay siddeed iyo labaatan murtad waxaana ku dhaawacmay konton iyo kow kale mahadsanid abuu xasaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa qof shacab ah si bareer ah ugu dilay magaalada muqdisho xilli murtadiinta ay sii kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan dadka shacabka casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya askari in ka tirsan maleeshiyaadka kooxda dada ayaa saacadihii lasoo dhaafay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho qof shacab ugu dilay lacag dhan saddex kun oo shilin soomaali ah dhacdadan xanuunka badan ayaa waxaa laga soo warinayaa xaafadda buundooyinka ee degmada waaberi mid ka mid a ehelada qofka shacabka ee la dilay ayaa sheegay in wiilkeeda uu ka tegay afar caruur ah loona dilay saddex kun oo shilin soomaali ah askarigan murtadka ayaa qofka shacabka weydiistay lacag shilin soomaali ah markii uu ka biyadiidayna si bareera u dilay wiilka barafoolaa anigaanka doonta gurug intoo deganaay saddex kun oo wate oo barafka uu doonta wuxuu dhahay saddexda kun isii haddee saddexda kun oo dhahay barafaa ku soo doontay waxaa ku gadanaya aniga farmashaaxa uu gadanaayo isii oo dhahay saddexda kun muu ku siinayo dhahay anaaba ilmi barafaa u soo doontay caana qo- iyo qasan maayadu geeskaas ee inoo istaajiyo dhahay haddee saas eeri qorigiyo ku aadi qorigiyo ku aadi iyo xabadiyo ku dhacda iska ma- oo dhacay iska markii afaroo ka tage cadaaladaa u baahannahay aana abaryartiisaa aha waxba jawaab ma helin baad baa lacag baadoo rabe xalay waxaa dhacday dhacda aad iyo aad u xun waxaan aragnay wiilaan isa soo kornay aan isa soo barbaarnay hal xaafadan wada degnayno horteenna lagu dilay xalay cunugaas gacanka xaq daranaa dishi xalay bilaa dembi la-aanaa lagu dilay lacag yaroo watay oo shilin soomaaliya ilmihiisoo adeegu soo doontay wax yar ka hor waa sheekaysanayn wax yar kadibna waa dhintay meydkiisaan kor taagnayn xalay gacanka xaq daranaa dishi ba wax isii wax maayo dhahay wax isii kadib waa kana waa bedeliba xalay ilaa isaaki wax seexday xaafadda ka seexda ma jirto Een, geeri aad iyo aad u xanuun badanaa waxaa saakinso marka een, ilmihiisina waa joogaan afar cunuga u joogta oo ka tagi waxaa muddooyinkii dambe ay soo tarayaan daliilka bareerka ay u geysanayaan askarta murtadiinta dadka shacabka ee ku nool caasimadda magaalada ee muqdisho kuwaas oo ku caanbaxay daliilka bareerka ah dhaca iyo boobka hantiyadeed ay u geysanayaan dadka shacabka ee ku nool magaalada mahadsanid cazaam in ka badan toban ruux oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya waa kan marwaan oo warkaasi inoo sii ambaqaadaya wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in mar kale weerar laayaan ah oo dad badan ay ku dhinteen uu ka dhacay deegaan ka tirsan waddankaasi ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa dhintay tobannaan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii dabalay hubeysan ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda xabashida itoobiya weerarka oo ka dhacay mandiqada siijiin konse ayaa si gaar ah u beegsaday xarumaha dowladda xabashida iyo saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada booliiska federaaliga ah gudoomiyaha deegaanka uu weerar ka dhacay oo lagu magacaabo ormali ujendi ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in dadka dhintay sideed ka mid ah ay yihiin ciidamada booliiska dowladda itoobiya iyadoona markii dambe ay dhimashadu korortay oo ay gaartay afar iyo toban qof ah wararka ayaa intaas ku daraya in kooxaha weerarka geystay oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin jabhadda oromada ee ol a ay la wareegeen saldhigga booliiska deegaanka kadibna waxaa gurmad soo sameeyey ciidamada milatariga itoobiya sida laga soo xigtay saraakiil boolis ah kooxaha hubeysan ee weerarkan khasaaraha badan dhaliyey geystay ayaa la xaqiijiyey inay dabqaba siiyeen dhowr guri oo ku yaal mandiqada siijiina khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay weerarkan ayaana loo qiyaasay ilaa lix boqol oo malyan oo ah lacagta birta itoobiya mahadsanid marwaan ugu dambeyntii madaxii hore ee kooxda riddada ayaa qiray in murtad garguurtay iyo kooxdiisa ay ku fashilmeen duulaanka ay ku qaadeen qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi murtad shariif sheekh axmed oo mar soo noqday hogaamiyaha kooxda riddada ayaa waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo uu siiyey warbaahinta waxa uu ku sheegay in maleeshaadka xasan gurgurte ay ku soo fashilmeen weerarkii ay ku soo qaadeen dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduuda shabeellada dhexe iyo mudug murtad shariif ayaa waxa uu waraysigiisa ku sheegay in maleeshaadka murtadiintu looga soo qabsaday dagaalladaasi hubkii ugu tirada badnaa abid isla markaana maanta aysan jirin maleeshiyaad nidaamsan oo la dagaalami kara mujaahidiinta maadaama ayagoo lugaynaya ay magaalada muqdisho galeen kadib markii ay ku soo jabeen dagaallada ka dhacay wilaayaadka mudug galguduud iyo shabeellada dhexe waxa uu tilmaamay in maleeshiyaadka murtadiinta uu soo gaaray burbur xooggan isla markaana guuto ka mid ah maleeshiyaadkaasi oo dagaalami karta aysan jirin maadaama inta hartay ay dismoral yihiin asagoo waraysigiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ay soo lugayeen min bacadweyn ilaa iyo muqdisho taasoo keenaysa inuusan jirin askari u noqon karaa furimaha dagaalka islamarkaana maanta oggolaanaya in la dagaalgeliyo
ciidanka kusoo jooga bacadweyn ee isagoo lugeynaya halkaa maray ee xamar galay inaad dib u soo celisaa wakhti badan ay kaaga baahanta waxaasoo dhan waa soo dhaafta maanta dib inaad u soo celisaa waxay u baahanta wakhti fara badan ay u baahanta inaad adoon ciidanka soo celin inaad dagaal maxaa ku gelaysaa haddaaba ciidankii kala daatay maxaa ku gelaysaa dagaalka dhinaca kale hubkii intii ugu badneed waxaa qaatay nimankii cadowga ah waa aragta waxay soo bandhigeen hub aan weligood gacantooda gelina gacantooda gal marka eh, in aan maanta guuto dagaalami kartaa jirin waa xaqiiqo saraakiisha ciidamada ay kula wadaagayaan ay kula wadaagayaan ma aha tira yari nidaamka ciidanka loo dhisaa khaldan nidaamka ciidanka loo dhisaa khaldan hadday ciidanka kala daateen oon dib loo hagaajinaynin oo intaa aragto la fadhiyo oo maanta guuto dagaalami karta aysan jirin oo haddana noogala dhig wax kasta inay fiican yihiin annaguna aan rumaysano maxaa dhacaya markaas ilaa nimankan eh, shabaabka inta aan ka ogna ciidanka ka badan ay ka ogyihiin wax khusayaba ma aha ciidanka horta habka hadda loo dhisay aniga xogta aan hayo waxaa soo bandhigay turkida ciidanka structureki la yaqiin oo intaas oo ku soo socday in si fudud layskaga bedelo sax maaha murta shariif sheekh axmed ayaa ah mucaaradka ugu xoggan ee ka soo horjeeda kooxda riddada waxaana inta badan mucaaradku markii ay weeraro dhanka afka ah ay ku qaadayaan kooxda riddadu ay adeegsadaan ama ay ka hadlaan jabka inaasibeelkii maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray dagaaladii labada sano socday ee ay kula galeen mujaahidiintu wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid abushayba guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu